cabdirasaaq cali tubaako waxaan u aqaanaa askari ahlusunna waljamaaca oo askartii hore ee ahlusunna waljamaaca ah inuu yahay magarat haye intuu ku sugan yahay marka haddaad ku ogtiin waxaan ku ogaa deegaanka liira tuulacaano oo waqooyiga labaatan kilomitr uga beegan degmada qurceel halkaasaan ku ogay in muddo ilaa laba kun toban iyo saddexdii iyo ilaa laba kun toban iyo afartii hal dagaal shabaabaan isla soo gaarnay intaa ku wada jirnay laba kun toban iyo afartii o asaga oo shacab noqda oo deegaankaas ou galay ma garan ilaa xilligan laga soo gaaro waktiga hadda aan joognana shacabaan u akinay xalay saddex saac inuu tagaa la ii sheega shaksiyadiisa deegaankaas cadaadu laakiin hadda waxaad ii sheegtay in ahlusunna uu ka tirsanaa markii dambena shacab uu noqdo cadaado tegey ciidamadii hore oo ahlusunna waljamaaca hadda ciidamadan dowlad goboleedka gobolada dhexe intaan maamulkaan la dhisin horteed ciidamadii shabaab la diriray oo ahlusunna waljamaaca ciidamadaas askari ka tirsan oo ahaa ahlusunna waljamaaca askari ka tirsan oo ahay xilligan dowlad goboleedka gobolada dhexe la dhisay horteedu shacab noqday ilaa xilligaas shacabaan u naqaanay deegaankaas aan kuu sheego magaciisa aan soo xusugnay joogay xalay saddex saac inuu deegaankaas tagaa la ii sheegay waxaa la saaray arrintan hadda aada ii sheegayso oo la saaray hay-adana mas-uuliyadda dowlad goboleedka gobolada dhexe inuu ka tirsan yahay sarkaal ka tirsanna yahay qolaa u tababaran beentas madufikada oo la shaaro had walba iyo maalin walba la shaar qolaa u tababarana joogta askari ahlusunna waljamaaca laba kun iyo afartii laba kun saddexdii shabaab dagaalami jiro u ahaa kamana tirsana haddana ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe warkaas ma jiran ciidamo uu watay marka ma jirto waxaan ku maqlay gaari candameyda shirkiisa inuu raa inuu ku tegay cadaado kantaroolka cadaadoodna gaari laylaha looga qaaday asagoo shaksiya oo halkaas tegay ninka ka qaadayana nin shaksiya oo uu yahay oo deegaankaas jooga oo gaariga shaksi ule inuu yahay in saaka waagu markuu beriyey lagu wareejiyey ciidamada nabad sugidda ciidama nabad sugida na yirahda oo john nin la yihaaho uu mas-uul ka yahay oo deegaankaas jooga markaas kabacdina arrintan mudufkada midiyaha loo sheegay laisla soo gaaro laisla soo abaabulay oo la yiri arrintaasi waa arrin haddii ilaahay kuu roon yahay ah laisla saaray in beentas lasa la sheego askarta dowlad goboleedka gobolada dhexe gaar ahaan kuwa nabad sugudda anaa mas-uulka ah taliyihii ciidamadaas waa aniga taliyihii igashigana waa taagan yahay wax sargaalahoo kale ay leeyihiin ciidamadaasi ma jirto wax ka jirana male arrintaasi waa been barabaganda ah waxaad ii sheegtay in ahlusunna ciidamadeedii hore uu ka tirsanaa haddana shacab uu agtiina ka yahay maxaa ku kalifi karaa baad isleed isagoo shacaba sidaad sheegtay inuu tago cadaado maxaase ku caddaynaysa adiga inuusan ka tirsanayn maamulkiina maamulkana horta waxaan ku cadayhaa taasi war kama taagna anaa waxaan ahay mas-uul ka tirsan maamulka taasaan ahay waba kuu sheega maamulkanaga mas-uul ka tirsanah inuusan ka tirsanayn taasaan kuu sheega waxau hadda kaliya ma laga yaabaa markaad maqasheen oo cadaadad taga inaad iska fogeynaysaan maya maya maya ma jirto arrintaas mana fogeyhayno hadda mana naga foga nin ahlusunna waljamaaca ah oo qiidadii ahlusunna waljamaaca ku dagaalamay haddeerna jooga inaan fogeyna ma naga suurawdo ninkaasina isag oo shacab ah oo tegay deegaankaasi wax aan jirin in la sheegana hadda dembiyay leedahay waana garanaa beentu dembiga ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay dadka aan garana waa dadka hadda ka sheekaynaya waxa beenta oo sheegayo baafinaya waxaa la leeyahay hadda xabsiga guraceel ku yaal waxaa ku hoyanaya hooyada dhashay cabdirasaaq cali tubaako oo ciidamada ahlusunna ay soo xireen baa la leeyahay maxaa ka jira arrintaasi waa isla iyadoo kale isla iyadoo kale waayo macnaha barambagandada hadda aan kuu sheegayo laakiin ehelada baa noo xaqiijinaya arrintan
waxaa fiicnaa leed qofka kuwa xaqiijinaya magaceeda iyo meeshay joogta iyo qofka ay tahay inay marka hore horta ay sheegta fiicnaaleheedtaas maalmihii dambe waxaad wadaan maamulkiinan qabqabashada dadka doonaya inay cadaado tagaan iyo kuwa kusoo laabanaya dhuusamareeb iyo guraceel waxaa ugu dambeeyey odayaashii lagu xiray duleedka guraceel arrimahaasi maxaa xilligan kusoo beegay
horta waxaa fiican marka isoo wacayso inaad nin dhexdhexaada oo wariyeah oo waxaad sheegay wax jira maan odayaal duleedka magaalada lagu xirxirayaan jirin dad aan qaqabanayaan jirin waxaad sheegay wax ka jira male been cad oo dad been cad ay kuu sheegaan waayo waxaana fiican dadka inaad iska hubido waxaad sheegaysa sen belina waxaad ka qayb qaadataan waxyaalaha barambagandada ah oo wax ka jira aan la arag oday la xiriyo ma jiro oday nin yimid oo la qabtayo ma jiro been waayo waxaasi waxaad marka samaydaan dadka ama kooxaha oo beenta u tababaran inaad hadda warkeeda baafidaan anigu hadda waan ogahay arrintaas ama ka qayb qaata dadka ka qayb qaata ama oday oday shiranu ma jiro ma idaacad kama hadlin oo asigi ma aadan dhegeysan ma aadan joogin goobjeegu ma siid waxa xogtaada aad ku helaysaa beentaa warkaasi inaad siyaastaa qalad waaye ma jirto oday anigana waxaa ka su-aashaar fiican aniga cawada inaad xog igaada ii soo wacda inaad ugal orodo imaada soo wicin ma jirto oday la qabsan laakiin adigu maamulkii waad ka tirsan tahay xaqiiqda mararka qaar waad qarinaysaan soo ma maya wax dhib ka imaanayo oo oon sheega ama dhib ka imaanayo oon qaraa ma jirto dhib dadkan ku hayaa ka hadli kara ama dadkan ku hayaa ka warrami kara dhibka dhib ma qarsoomi karo laakiin waxaan kuu sheegaya nin weriyaha adiga aad tahay wixii aad aragto oo camera laga soo daayo idaacad ama laga soo daayo t v waa ka hadli kartaa wixii aad goobjoog ka tahana waa ka hadli kartaa wixii qofkaas uu kuu sheegay inta ka inta ka dageysatana adigu wixii kaaga soo baxo waan ka hadli kartaa ma jirto oday la qabto cadaada nin u socdaan la qaban nin ka yimidaan la qaban warkaas oo wer jira maaha wax ka jirana male arrintaas ben cad waayo waaya dhanka kale ogaaska beesha ceer waxau iskugu yeeray shir siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha ka tirsan oo uu ku sheegay in shir loogu qabanayo dhuusamareeb maamulkiinaan shirkaasi raalli ma ka tihin ugaasku inuu ugaas qabiil yahay oo ugaas beeleed yahay hadda waad sheegtay arrintii qabiilku ayahooda uga tar uga tashahayaanna waan soo dhaweynaa boqol kiiba boqol beel kasta oo beel soomaaliyeed ee ayahda ka tashe hodanteeda ka tasheenna raalli baan ka nahay meel kasta adduunka ka joog laakiin siyaasiyiin dawladda ku jiro baa beeshaasi matelaya ma ogashiin dhuusamareeb inay yimaadaan oo shirkaas ka qayb qaataan
dawladda soomaaliya waa dawladeeni mana mana dirirsani gobolkana waa gobolkeedii waa imaan kartaa sidee dadka siyaasiyiinta ee dawladda ku jira iyo kuwa kale maamulkiinan ka madax banan see ku aaminaya inay yimaadaan dhuusamareeb inay yimaadaan
waaraada niyahow waxaa tahay xog ogaal inaad waxay og tahay qaridana ma fiicna nin wasiir ama nin xildhibaana iska dhaafay guddoomiyihii baarlamaanka aa yimid xildhibaanadii yaa yimid wasiiradii yaa yimid waad og tahay waxaasoo dhan waa kaa baxan yihiin marka wax adigu aad og tahay say ku tagaan say ku tegi karaan hadda inay su-aashaaho wax jira maahan waa imaan kartaa dawladdu waa guddoomiyihii baarlamaanka yimid waa og tahay wasiirka arrimaha gudaha yimid wasiirka difaaca yimid cabdo ninka la yiraahdo wasiirkii gaashaandhigaa yimid waa og tahay in macnaha ay yimaadaan semberi kusoo laalaabtaan waana imaan karaan dawladda soomaaliya ay diidan yihiin waa argagixiso sheekada dadka laga dhaadhiciyaad kamid tahan umalayaha oo